wacdiyihii cutubka toban iyo koowaad kibistaada biyaha korkooda ku tuur waayo maalmo badan dabadood waad heli doontaa oo toddoba qaybood u kala qaybi iyo weliba siddeed waayo masiibada dhulka imaan doonta garan maysid haddii daruuruhu roob ka buuxsamaan dhulkay ku soo daataan oo haddii geed xagga koonfureed amase xagga waqooyi u dhaco meeshuu u dhacay ayuu oolli doonaa kii dabaysha eegaa waxba ma uu beeran doono oo kii daruuraha fiiriyaana waxba ma goosan doono sida aadan dabaysha jidkeeda u garanayn ama aadan sida lafuhu ugu dhex samaysmaan naag uur leh maxalkeed u garanayn saas oo kale ayaadan shuqulka ilaaha wax walba sameeya u garanayn iniinahaaga aroorta beero oo fiidkana gacantaada ha ceshan waayo inaba garan maysid mid liibaani doona kan ama kaas iyo inay labadooduba isku si u wanaagsanaan doonaan iyo in kale sida runta ah iftiinku waa macaan yahay oo indhahana way u wanaagsan tahay inay qoraxda arkaan haddii nin sannado badan noolaado kulligood ha ku farxo laakiinse ha xasuusto maalmaha gudcurka waayo iyagu way badnaan doonaan waxaa imaanaya oo dhammu waa wax aan waxba tarayn barbaarkow barbaarnimadaada ku farax oo wakhtiga dhallinyaronimadaadana qalbigaagu ha ku istareexiyo oo sida qalbigaagu doonayo oo ay indhahaagu arkaanba u soco laakiinse waxaad ogaataa in ilaah waxyaalahaas aawadood oo dhan kuu xukumi doono haddaba sidaas daraaddeed qalbigaaga murugta ka durki oo jidkaagana xumaanta ka fogey waayo carruurnimada iyo dhallinyaronimaduba waa wax aan waxba tarayn